cabdullaahi uu faahfaahsan tahay kullay masaa wogtahay shalay arbacadii waxaa la keenay sagaashan iyo shan qofood xaalku waa dareemi kartaa soomaalida ku-xuusnimada soo doonata ee maraykanka soo gashay kullayna waxaana deenaynaa dadka ku xigo inaan noqono maxaa yeelay waxaa tafkiirkooda macsiga soo celiyay dad kale oo lamida dadkoo soo celiyey haddii u suuradda lasu sheegaayo laakiin anagana waa diidna ma garata inaan saxiixno warqadaha la sheegaayo warqadaha aad saxiixaysaan marka maxaa ku qoran ma inaad in laydin celiyo ogolaataan mase waa arrin kale maxaa ku qoran iyo warqadaha cabdullahi haddaan kaa sheegtay cabdullahi warqadaha warqada aadu dheer xilligii hore warqadahan hadda la sheegaya waa war isku saxaayo qofkii warqadaas saxiixo oo soomaaliya banaanka la dhigaayay hadda warqadan dhibaato hor loola imaadaa kaas saxiixdo safaaradda soomaaliya lala aadayaa sharciga lagu xukuminayaa marka waxaa leeyahy gacanta inti qofka arsaa isku dilay safaaradda maxanaananiya waa saxiixeynaa u sheegay dowladda maraykan aan sharci soo samaynaynin safaaraddana waxay leedaha kaas saxiixnaa waa soo samaynaynaa marka waxaa dhibaataya qofkii saxiixay iyo qofka aan saxiixaynba hadda waa la qaadaya aqlaal sii hore waa soo dhaafta warka ninkii asaarasa saxiixa maa saxiixan waa lagu qaadaa waan gartay hadda intee qof damacsan yihiin maraykanku inay dib ugu soo celiyaan soomaaliya cabdullaahi oo intii in la eg waaye kullay maraykankaas inta ku xiran afar boqol waa gaaray inta dhacsan haddaana saddex boqol iyo sagaashan afar boqol camal waaye sagaashankii shanta lasoo qaada sagaashan iyo shan lamidaa lasoo qaada rabaa cabdullaahi laakiin anaga waxaa noo qorshaysan inaanan raacin waxaa la sheegaayo anagoo xirxiran oo gacmaha iyo lugaha laka xiran lasoo qaaday wasaaradda cabdullahi waxaa ku sheega dadkii lasoo qaaday waxaa laga xiray lugaha waxaa laga xiray gacmaha waxaa laga xiray caloosha ninkii diidana waxaa loo gelinaa jawaana afka loo gelinaa wallahi inaana been sheegin maanta si kastaba hal fiiri marba haddii laydin soo qaaday inaad og tihiin maxaa diiday inaad warqadda iska sixidaan oo idinkoo xuro laydin soo celiyo haddiiba in laydin soo celin aad ogteen oo jajuubkaas iyo rafaadka maxaa isku gelinaysaan waxaa isku gelinayna dhibaatada qarankaa isagana anaga maraykanna ma haysa safaaradan haysta maalmo baa noo sheegayan waxay leeyihin wadankiin waxay inaad xabsigaan waxaa ku kartaa safaaradiina soomaaliya hana tiraahdo dadkan wax dukumiintina mau samaynayno safaaradda waa la codsanay warkiina waa ka dhaga adeegtay biliis waxaa codsanayna madaxda soomaaliya ay hadda musharaxiinta u taagan iyo kuwa horeo xilki haayay nimankaayna naga qabtaan haddaan na laka qaban karin lacagihii naga baxay ha noola celiyo intaasaa codsanayna anagaas ka soo laabanayna dowladda soomaaliya lacagaha haddii noo celinaysa waa soo laabanayna dadkii shalay diyaaradda lasoo saaray dadaa waxba waladaa ku jiro baawraacasaas kuma dhiibi karaan waxaan codsanaynaa in arrinkeena lasoo farageliyo oo laga hadlo waxaana ka codsanaynaa in beentana laga gaayo annaga warqadaha ma saxiixin waa noola saxiixayaa dadka warqadaha noo saxiixayo saxiixiina maku baxeenno ilaa maraykanka hoti naga xirxeerto osaxnaa bixina midda kale anaga kenya tana la geeyo iyo arrimaha soomaalida mana lagu qaadaayo taasna kasoo horjeedna cabdullaahi